bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kongo ayaa waxay sheegeen in dagaalada xooggan ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya magaalada gooma ee bariga dalkaasi ee uu dhexeeyey ciidamada kongada dimuqraadiga iyo maleeshiyaadka loo yaqaana m labaatan saddex uu saameyn xooggan ku yeeshay noloshooda waxay sheegeen soomaaliyada dalkaasi ku nool oo warbaahinta la hadlay inay aada uga baqanayaan dilal iyo dhacay kala kulmaan maleeshiyaadkani hadda gacanta ku dhigay magaalada gooma ee bariga dalkaasi iyagoon intaa ku daray in albaabada iskugu dhufteen goobihii ganacsi wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen dadka halkaasi ku nool ay aada uga cabsi qabaan in maleeshiyaadkani u daataan guryahooda maadaama magaalada gooma iminka gacanta ugu jirto maleeshiyaadka ka soo horjeeda dowladda waddankaasi ma jirto ilaa iminka dhibaatooyin soo gaaray dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku nool balse dadka ayaa waxay sheegayeen ay aada u cabsanayaan iyagoon iminka bilaabay in magaalada iskaga barakacaan oo ay naftooda la baxsadaan si kastaba toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada gooma oo ah magaalada ugu weyn bariga dalka kongo la wareegay gacan ku-haynteeda maleeshiyaadka m labaatan saddex ee dowladda ruwanda lagu eedeynayo inay iyadu tahay mida taa kulinaysa maleeshiyaadkani waxaana magaaladan ku nool dadaado fara badan oo ay soomaali ka mid yihiin